wasiirka daryeelka naafada iyo dhaqan celinta oo haatan booqasho ku jooga dalka yeman ayaa si weyn u dhaliilay hoggaanka ugu sarreeya ee xukuumadda iyo guud ahaan dowladda kumeel gaarka ee soomaaliya wuxuuna sheegay in ay dowladdu ku guuldaraysatay gaarista ahdaaftii loo soo dhisay isagoo kula teliyey in haddii aanay awood u lahayn soo celinta ammaanka dalka ay xilkaasi iska tiriyaan waryaheena dalka yeman jacfar kuukaay ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada sancaa
brofesor maxamed cali ibraahim oo ka mid ahaa maxaakimtii islaamiga iyo isbahaysigii dib u xoreynta haatanna wasiirka xukuumadda ku-meelgaarka oo ka hadlayey khilaafka u dhexeeya hogaanka dowladda ayaa ku eedeeyey madaxda ugu sarreysa dalka inay iyagu bilaabeen kaweecashada dastuurka islamarkaana ay ku tunteen xeerka u yaala dowladda midnimada qaran ee horaantii labada kun iyo sagaalkii lagu dhisay wadanka jibuuti qiyaadada ama madaxda qaranka waxaa loo baahan yahay in ay mas-uuliyadeeda taxamusho oo ay ilaaliso sharciga iyo nidaamka ay ilaaliso haddii maxaan ku ihahdaa ninkii odagay aqalka waayeelka ka ah odayga ka ah haddii uu isaga uu garaaco durbaan uu garaaco xaaska meesha joogay ciyaalkay kulli waa marka waa ciyaarayaan marka waxaa loo baahan yahay in dastuurka iyo nidaamka la ilaaliyo oo qanawaadkii rasmiga ah ee dastuuriga ah la marsiiyo kulli shay qadiyad kasta u dhacdo in meesha la marsiiyo wey wasiirka daryeelka naafada iyo dhaqan celinta waxa uu ku celceliyey muhiimadda ay leedahay in dowladdu ay tallaabo milatari oo ay dalka kula wareegaysa qaado arrintaas oo u arko in ay awood buuxda u leedahay isagoo isweydiiyey sababta ay ciidamada dowladdu dib ugu soo laabtaan marka ay khasaare fara badan oo labada dhinac iyo shacabkaba soo gaara kadib la wareegaan qaybo ka mid a fariisimada kooxaha mucaaradka ah laakiin haddii aan idhaahna bas wallaahi aerobortkina waa noo furanya dekadana waa noo furan tahay madaxtooyada iyo dhulkaasna wax imaanka kala mana ciidama amisom jooga iyo xoogaa soomaaliya ha joogto wallaahi rasaasta lasoo tuura mucaarad lasoo tuurta rasaasta madaxtooyada dhexdeeda dad bay ka dhaawacday xamar waa la qaban karaa laakiin weli waxaan aniga ii caddayn limaada yani muqdisho imisay ka xukuntaa xukuumadda soomaaliyeed maanta yani kala bar oo bar ma dhammo waa ka yartahay markaasaa weliba aan meeshaa lafteed amni lagu sii haysan waxaa jooga ciidamo amisom baa jooga ciidamo lasoo tababaray oo meel kasta lagu soo tababaray yaa joogo maxaa loo howlgelin la-yahay markay dagaal qaadaan oo qolooyinka naga soo horjeeda la fogeeyo way ka soo noqonayaan waxaad moodaaba in la yara ilaaliya madaxtooyada iyo jidkan dheer ee maxaan ku dhahdaa via maka mukarram lahada iyo aeroboortka iyo dekadda ilaaliya bas soomaaliya intaa keliya maahay haddayna dowladda wax ka qaban karina waa inay iskaga wareegtahay tirada annaga wax waa qaban waynay
brofesor maxamed cali ibraahim waxa uu tilmaamay in dowladdu ay ku guuldaraysatay inay amni soo celiso islamarkaana ay wax ka qabato dhibaatada dhaqaale ay tallaabada la qaadilaadahay isagoo xusay in wasiiradu aanay wax mushaaraada qaadan muddo sanada iyadoo sida uu sheegayna ay jiraan lacago dowladda soo galay oo uu ogyahay waxaanu dhinaca kale tilmaamay in mucaaradka hubaysan ee dowladda kasoo horjeeda ay ka faa'iidaysteen maamul xumi iyo taagdarri uu sheegay inay dowladda ku habsatay
keento maxaan ku rahda noloshii shaqaalaheeda iyo maxaan ku rahda amnigii dalkeeda iyo dadkeeda inay keento wayaan labadaba waxay ku fashi dowladdan waa ku fashilan tahay raqa ninkeedii ku fadhiyo ama ku taagan yahay ma kacayso waxaan filayaa mucaarada naga soo horjeedo annaga waxay ka faa'idaysay tabaryarada iyo dacfiga iyo maamul xumada na haysay ka faa'idaysana mooye xoog badan iyaga laftooda ma hayaan master ibraahim waxa uu ka dhawaajiyey in kastokow muranka ka dhex taagan madaxda dowladda ugu sarreeya uu jiro khilaaf iyo kala fogaansho weyn oo soo kala dhex galay ururka isbahaysiga dib u xoreynta soomaaliya uu sheegay inuu noqday mid ay kala owd-owteen dad beelo kooxo iyo dana gaara u adeegaya isagoo haddii ay umuuruhu sidan kusii socdaanna walaac ka muujiyey halka uu ku dambayn doono aayaha xukuumadda uu ka midka yahay iyo guud ahaan midka ummadda soomaaliyeed isbahaysigii dib u xoreynta soomaaliya isma haysta maanta qof kastana waa ogyahay kii qarannimo ee ummadda dowladda lagu soo dhisayna isma haysto waxay noqotay masaalix dad gaara ay leeyihiin waxay noqotay gurubo waxay noqotay beelo waxay noqotay meel aad u xun oo fool xun oon la daawan karin oon la fiirsan karin bay maraysaa maanta runta markaan u hadalno si kastaba ha noqotee caana daati dabadooda la qabtaa in waxaa loo baahan yahay dadka siyaasiyiinta ah iyo ummadda kalete waxgaradka ee soomaaliya inay dhammaantood guddiga guntiga dhiisha iskaga dhigaan oo ay dadaalaan oo ay badbaadiyaan ummaddan soomaaliyeed ay badbaadiyaan haddii kale meel fog baa laga raadinaya wasiirku waxa uu dhinaca kale sheegay in soomaaliya ay mashruuc faa'iido badan u noqotay dad uu sheegay inay shisheeye yihiin sidoo kalena aanay qayb xooggan oo beesha caalamka ahi doonaynin inay soomaaliya cagaheeda isku taagto isagoo dhinaca kalena carabka ku adkeeyey inay jiraan dalal tilmaaman oo aan doonaynin qarannimada soomaaliya waxaan hubaa wadamada deriska qaarkood aynan rabin inay degto inaynan rabin waa xaqiiqataas waa lasogey laakiin waxaan u sheegayaa ugana digaya ummadan soomaaliya waa jiraysaa weligeedna waa jiri doontaa cadowgeedana waa taqaanaa saaxiibkeedna waa taqaanaa annaga waxaan ogolnahay deris wanaag wada shaqayn wada noolaasho si nidaam ah oo sharci ah in lagu tacaawano wasiirka ayaan weydiiyey maadaama ay rag wadaada ahi horkacayaan dowladda midnimada qaran in badan oo qolyahaasi ahna ay xubno ka yihiin xukuumadda sababta uu usii xumaanayo xiriirka ka dhexeeya soomaaliya iyo dalalka carabta waxaanu xaqiijiyey in arrintaasi ay sabab u yihiin kooxaha dowladda kasoo horjeeda oo inkastoo qaarkood argagixiso lagu tilmaamo haddana ku guulaystay in ay dowladda kaga dheereeyaan xiriirka dhinaca dibadda nimanka shabaab la yidhahdo iyo xisbi alislaami waxay ku guulaysteen inay tashwiih ku sameeyaan suuradda xukuumadda inay ku sameeyaan inay ka soo saaraan madaxda qaranka dabadhiif dad u ah ee maxaan ku raha etoobiya iyo america taasaa meel kasta laga dhaadhiciyay caalam alcarabi waalislaami oo la yidhi raggii fiicnaa waa iskaga baxeen ma joogaan garabkan maxaan ku rahdaa dowladdii kumeelgaarka ahayd la heshiiyey waa kuwa dabadhilif u ah maraykanka iyo etoobiya iyo cadowga ummadda soomaaliya halkaasa laga dhaadhiciyay jacfar kuukaayi v o a sanca